kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda barnaamijka ilayska v o eda oo aad bishiiba laba jeer maalinta isniinta dhegaysataan ayaan maanta ku eegaynaa caqabadihii soo maray iyo kuwa ay weli la nool yihiin qaar ka mida naafada ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan xarunta martiini ee magaalada muqdisho dadka lixaad kala ee ku nool goobaha colaadaha ayaa wajaha halis iyo caqabado aysan la wadaagin dadka kale tusaale marka ay dadku dagaallada cagahooda kaga baxsanayaan kuwa lixaad kala iyaga intooda badan ma laha awood ay ku cararaan isbeddelka martiini ee magaalada muqdisho markii ay burburaysay dowladdii dhexe ee soomaaliya waxaa ku jiray ilaa iyo siddeed boqol oo ka tirsan naafadii ciidamadii xoogga dalka soomaaliya kow iyo soddon sannadood kadib waxaa maanta ku nool ilaa iyo boqol ka mid ah naafada iyo qoysaskooda kuwo badan oo ka mid ah dagaalladii sokeeye ayay ku geeriyoodeen kuwa xilligii gaajada ayay dhinteen halka kuwo kale oo aan badnaynna ay eheladooda nolol iyo daryeel u raadsadeen haddaba barnaamijka elayska ayaa la hadlay qaar ka mid ah naafada weli ku nool cisbitaalka martiini ee magaalada muqdisho cabdulaahi maxamed ducaale waa afayeenka naafada ciidanka xoogga dalka ee dagaalkii toddobaatan iyo toddobadii ee soomaaliya iyo etoobiya cabdulaahi oo saddex iyo lixdan sano jir ah maanta ayaa muddo haatan labiyo afartan sannadood laga joogo bishii sagaalaad ee sannadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii isagoo markaa koo iyo labaatan sano jir ah ku naafoobay dagaalka wuxuu iga warramay sida uu ku soo gaaray dhaawaca
diyaarad ayaa annagoo qoritee dhisabana ridayna ayaa diyaaradii waxay nagu soo riday gantaal qorigii iyo raggii ku jiray anigu bannaankan ka joogay dagaandigay kaga dhigtay anigana holicii diyaaradda ayaa indhaha iga qaaday nuurkii isqaasahan hal ilah waa seexshay dhaawacaa suugtana waa i gaarsiiyey firirkaas halkaas lugtu ka dhaawacan tahay cabdulaahi ayaa ishii qura ee u yara iftiimaysay ku waayay dagaalkii yunisom ee muqdisho sannadkii kii laakiin dhaawacyada soo maray oo naafeeyey waxa uga xanuun badan in dalkii uu u naafoobay uu dagaal sokeeye galay oo ay dadkiisu qoryaha iskula jeesteen dalkaygiiyo dadkaygaan difaacayay iyo diintayda waana ugu talagalay inaan ama ku dhaawacmo ama ku dhinto ama anoo caafimaad qaba ka soo laabta saddexdaas qodob mid inaan la soo laabto waa ugu talagalay waana ku dhaawacmayo kuma aan dhiman laakiin waxaan ka ciil qabaa dowlad markaan ku dhaawacnay saban saban dowladna daryeesha oo meel isbitaalna geyso oo meelna marisaan lahayd dowladdii rag baa riday oo ku ciyaaray oo karkaarka la weydaartay markay karkaarka la weydaarteenna ayagiibaa qoryo isku qaato qabiil qabiil iskugu jeestay caloolxumada i qabatay oo igu beertay dhibaatada iyo urugada iyo ciilka taasaa ka mid ahayd aad iyo aad baan uga calooliyooda ilaa iyo haddana waana daba joogtaa wayna daba taagantah
goobaha colaaduhu ay ka jiraan sida soomaaliya oo kale dadka naafada ah waxaa ku dhaca dayac umana helaan galaangal la mid ah kan dadka kale cuntada caafimaadka iyo kaalmooyinka kale ee ay dadka ku nool goobaha colaaduhu ka helaan hay-adaha gargaarka cabdulaahi ayaan weydiiyey markii ugu darayd intii ay dagaaladu ka socdeen muqdisho
walaalla waxaad noogu darnayd marxaladda noogu darani waxay ahayd markii wax la cuno la waayo aad iyo aad marxaladda noogu xumayd wax la cuno markii la waayo wax noo adeegana aan weyno biyo aan cabnona aan weyno waxay ahayd sagaashan iyo saddexdii sagaashan iyo afartii mararkaasay ahayd rag baa gaajo awgeed waxaa la arkay intay ka baxeen subaxdii guriga casirka eego meyda xabadi kuma dhicin uli kuma dhicin meel bahola kama dhicin wax gaar bahal ma cunin isagoo meyda oo yaallaa la arkay baahi awgeed waxay ku aasan yihiin isbitaalka dhexdiisa meel kaleo loo dhiga lama arkay intii dhaqaaqi kartaa inta god u fagfagta aa laiskaga ridaa meydka waxaan arkay anigu labadayda indhood saaray ummadda soomaaliyeed oo dhan anoo ka sheekaynaya dekadaa horteeda indhahayga ishayda waxaan ku qabtay saddex cunug oo moos qobkiis moos saa afka ugu hayso dekedaan gale waa soo baxay labaa meyda naafaduna dadkaasay weliba ka sii hoosay oo nin aabbihiis iyo hooyadii usoo gurmanayan lama arka
gaajada iyo dhibaatada ay muddada la hagoognaayeen waxaa ugu xanuun badnaa markii bishii sebteembar sannadkii labada kun sagaalkii huubiyaal ay tuureen maleeshiyada ururka al-shabaab ay ku dhaceen cisbitalka martiine ee magaalada muqdisho oo ay ku dileen kow iyo toban ka mida naafada xilli ramadaan ah iyagoo afuraya ugu yaraan siddeed kalena ay ku dhaawacmeen midda aanan weligay qalbigeyga ka go-ina taasay oo koob iyo tobanna ku meydday sideedna ay ku dhaawacanto hadda ay jiisya yihiin ayagoo awalba jiisya ahaa ay jiis labaad ku dhacay nin lug jiiska ahaa ay lugtii kale kaga dhacday markaasuu jiisoo wiil soomaaliyeed intuu madfac nagu soo rido annagoo xamar joogna inuu ama nagu dilo ama nagu dhaawaco waxyaalaha aanna malaysanayn bay ka mid ahay
maxamed cabdi dhabar waa konton iyo siddeed sano jir ka mid ah naafada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee dagaalkii toddobaatan iyo toddobadii waxa uu isagoo dhallinyaro ah ku dhaawacmay gobolka wardheer ee dhulka maamulka soomaalida ethoobiya toddobadii bishii siddeedaad sannadkii kun sagaal boqol siddeed iyo toddobaatankii wuxuu isna uga warramay barnaamijka elayska sida uu dhaawaca ku soo gaaray
runtii haddaan naafada xoogga dalka soomaaliyeed nahay v o da aad iyo aad baan isu dhoweynaynaa khaasatan barnaamijka elayska oo fido oo mar walba kolba marxaladda taagan ay ka hadasho kolba arrimo xiisale ayay keenaan waana ku faraxsanaa runtiina aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waana runtii muddo kooma baad waxaad ku gaadheen sumcad iyo magac ku yeelateen ummadda soomaaliya aad iyo aad ba hadda maarata u soo dhaweysay anigoo labaatan jira ayaa horta aan curyaamay runtiina waxaan u heelanaa oo mar walba aan diyaar u ahaa dalkii dadka soomaaliyeed baan anugu dhaartay inaan difaaco una dhinto waajibkii qarankii dalka iga saarnaa waa gutay marka waxaan ogaa inaa ama dhiman hayo ama aan dhaawacam hayo oo waxaan ku dhaawacmay meel la yidhaahdo wardheer oo ka tirsan soonka shanaad ee etoobiyada ay hadda haysato halkaas baan ku soo dhaawacmay runtii dhul markaas la yidhaahdo la yidhaahdo axmaaradu markaa haysatay xoog ku qabsatay oo dadkii ka fadhiisatay baan u kacanay inaanu ka saarno dagaalla baan baan meesha runtii la gallay iyadoo ilaa tagnika badan wadata dagaal aad u baan baan ilaa muddo dheer meeshaas nagu maray nasiib dara anu kulli waxaa noqday raggii markaa meeshaas ku dhaawacmay gaari taangiya ayaa runtii anigii dhaawacay oo xabadaha dhashikaha ku rakaban yihiin bay dhaawacay halkaa dambe ee dhabarka ayay iga dhacday ilaa qaarka dambe o dhan waxay noqotay howlgab way fadhiistay marlaatay noqdeen
maxamed si lamida saaxiibkiya cabdulaahi dhib uma arko dhaawacii ka soo gaaray dagaalkii laakiin wuxuu la uur ololayaa dagaalkii sokeeye annagoo cadaawad iyo cuqdad kama qabno inaan waddankayga u curyaano u dhibanno kama qabno waxaase runtii nagu beertay caruurxumo coraad sokeeye ummaddayadii aanu u dhaaranay oon u dhibanay oon u curyaanay inaa iyadii qoryahaas u qaadato midaan u dhigannay ma ahayn midaan sugaynayna ma ahayn
waxaa kaloo isna ka sheekeeyey wixii ay ku soo mareen xerada curyaamiinta ee cisbitalka martiine ee magaalada muqdisho markay dowladdii dhacday markii hogaamiye kooxadyadii markii xilliyo fara badan oo taariikhi ah waa soo marnay runtii waxaan garanayaa annagoo halkaas isbitaalka albaabku noo xidhan yahay oo kolba qolana qabsato taa maarata nimankii hogaamiye kooxadyada ahaa markay dowladdii dhacdayna waxaan mar walba annaga halka markaa qacanta nagu hay oo naga warhayay waa dadka soomaaliyeed wixii ama maraykan jira ama yurub jira ama soomaaliya xamar joogay way dad aad iyo aad noo garab istaagay oo noo heelan bay ahaayeen waxaa isna weli xusuustii ka go'ila weerarkii hoobiyaha ahaa ee uu ku waayey saaxiibbo ay naafanimadu walaalaysay oo muddo kow iyo soddon sannadood ka badan meel qura ay ku wada dayacnaayeen annagoo afur sugayna oo maqribka u diyaargaroobayna oo markaa intaan weysanay marka afurkiiiba kushankii oo markaa noo diyaargarooba wixii la diyaariyey oo barxaddii muskuush kortiisa fadhino oo diyaargarow ku jirno waxaa nala soo dhigay halkaa laga soo riday hoobiyaal hoobiyihii baa nala dhex dhigay lagu hogaaminhayay bartamaha naloo dhigay hal mara anigu markaas meel waxaa u jiraa ilaa shan tallaabo meelahaas meesha ku dhacay maqrib baa markaa u diyaargaroobahayaba oo weysiisanhayay furkuna markaa waa u diyaargarooben moogta yaa bahalkii gurubla soo maray saadii koox dhinacan iga fadhiday wajahadeyda ah oo saaxiibada o dhex dhigay oo naafadii ah oo midaan marnaba cumrigii xusuustayda marnaba ayna ka hadhi karin waaye markiiba horta saas saas baa loo daadiyey koob iyo toban baa hal mar saa u dhacday kii lasoo rogo waa meyd kii lasoo rogo waa meyd waa ragga afurka sugahaya oo naafada ahaa dhaawac labaad baa nagu dhacay rag waxaa jira haddana ayagoo naafa haddana dhaawac labaad kusii dhacay midaan runtii aan la qiyaasi karin oo marnaba maskaxdeeda aan ka bixi karin midba midda kale ka daranta ka weyn tahay baa hortana soo martay
cabdulaahi iyo maxamed ayaa ka jawaabaya su-aal ahayd faraqa u dhexeeya ciidamadii xoogga dalka ee ay soomaaliya lahayd markii ay dhaawacmayeen iyo kuwa maanta jira ciidamadii xooga dalka soomaaliyeed ee annagu xilligii aan jirna joogay iyo kuwa hadda joogaa waxay isu jiraan cirkiiya dhulka isu jiraan run ahaantii farqii u dhexeeya ciidan la ilaawi kara ma ahayn ciidankii hore waa ciidamada xooga dalka soomaliya wuxuu ahaa ciidamada afrika ugu xoog badan baa lagu noqday ciidamada koowaad ama labaad ama saddexaad buu ahaa xagga tababarkooda xagga maaragtay moraalkooda xagga sida loo dhisay qalabeyntooda dhinac walba sida looga dhisay xagga daryeelka caafimaadka kiisoo dhaawacma wixii qorisku dhiigka ciidanka xoogga dalka soomaaliya meesha aanu ka filaynay nimankan weli ma hayaan
farqi weyn baa u dhexeeya waagii hore waxaa libaaxyada la baxay etoobiya markii aan isgalnay libaaxyadii annagaa noqon waad og tahay ama waad maqashay waxaana soo jabshay waa ruush iyo kuuba markii etoobiya noo birdhigi weyday ruush iyo kuubaa na soo jebiyey oo dalkii naga soo saaray taangi iyo madfac iyo diyaarad ayagoo nala dhacaya waad fahmaysaa marka ciidanka ruush loo adeegsaday awooddiisa iyo kuuba sarkaal ciidan loo dhiibay a wuxuu ku leeyahay berri aan meel heble u dagaaltagaynaa qabanayna yacni waa arrimaha naga cajiibiyo waayo annagana fiidkii markay taa inta nala kiciyo aa la yidhaahdaa hortiina ku dhaqaaqa nala ohan jira dhaqaaqa dhaqaaqa cadowga markaan foodiisa joogno aa la ohan jiray cadowga waa kan dagaalama u diyaargarow dagaal nin walba marka waa marxalad kala gedisan ciidan waa la heli karaa laakiin saraakiil lama hayo waxaa kaloo ay talo u soo jeediyeen dhallinyarada ku biiraya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee hadda dhismihiisu socdo xooga dalka soomaaliyeed taladan haya waxay tahay ciidamada xooga dalka soomaaliyeed nimanka dhallinyarada hadda maaragtay lasoo abaabulhayo waxaanu rabnaa inay maskaxiyan dib u laabtaan oo bahasha maaragtay ummadda soomaaliyeed inay u yihiin ciidankooda in horta ogaadaan gabadha soomaaliyeed iyo hooyada soomaaliyeed iyo odayga soomaaliyeed inay u dhaarteen oo maaragtay sharaftooda iyo didnabadooda inay ilaaliyaan baan horta kow baan kula dardaarmahayaa haddii marka ninkii askarigaha ee tuutaha qabay ee lagu soo carray annaga xilligeena lagu soo carrayay gabdhaha soomaaliyed ummadda soo markaan way noo alalaasi jireen way noo maarxarsheen markay dariskayga arkaan way nagu soo yaaci jireen baahidayada iyo baahidooda isku mid baahaan jirtay ayagaan hororgi jiray annaga maanta waxaa noo muuqata marka ciidankan hadda dhisan ee magaca wata runtii dhibaatooyin fara badan baa ka muuqda nin askariga tuutihii qaba oo meeshii u taagan waardiye wuxuu u taagan yahay qoraxda dhaxanta u taagan yahay waa daryeelka hooyaday gabadha soomaaliyeed odayga soomaaliyeed wey inuu badbaadiyo oo u dhiman haya ee ma aha isagii inuu dilo oo isagii laga cabaado ma aha
haddaad maqashaan dowlad waa shacabka haddaad doonaysaan inaad ciidan noqotaan shacabku ha idiin sacbiyo wixii uu idinkugu sacbi lahaana la imaada fakarkii uu idinkugu sacbi lahaa la imaada intaasaan leehay naafada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee martini waxaa dhammaan madaxdii dalka soo martay burburkii kadib uu mid weliba ku booqanaya goobtooda waxaase aan waxba ka fulin ballanqaadyadii ay u sameeyeen sida uu sheegay maxamed cabdi dhabar waxaana soo booqatay saddex madaxweyne meesha nooguti dhowr ra-iisul wasaare aana soo booqdeen mid kasta oo noo imaanhayaba mid walba waxbuu noo sheegahay noo ballanqaadahay haddana ballanqaadkii naloo sheegahay runtii ma wada fulin
madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ugu dambeeyey madaxdii ballanqaadka sameeyey aan idin maqashiiyo in yar oo ka mid ah hadal uu ka jeediyey dhammaadkii sannadkii tegey ee labada kun sideed tobankii xaflad uu ku saxiixayey xeerka daryeelka naafada
ahmiyadda uu leeyahay sharcigan ahmiyadda uu leeyahay sharcigan runtii waa ahmiyad aad iyo aad u weyn oo ugu horayso inaan daryeelno dadkeenna tabaalaysan dadkeenna naafada ah inaan daryeelno oo aan ka warqabno oo aan u naxariisanno siduu ilaahay noogu naxariisto waxaa intaas dheer oo loo baahan yahay inaan u xaqiijinno waxbarashadooda caafimaadkooda iyo daryeelkooda bulshada ee guud oo aan gaarsiinno maxaan ku idhahda daryeelkooda aan gaarsiinno dadka daryeelkaasi uu madaxweynaha sheegay u baahan waxaa ka mid ah agoonta iyo xaasaska ciidanka aamina jaamac aadan waxay ka mid tahay xaasaskii ay ka tageen naafadii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed saygeeda cabdimahad cali oo ahaa afhayeenka naafada ayaa ah lu ku waayey dagaalkii toddobaatan iyo toddobadii waxa uu mar kale ku dhaawacmay hoobiyaashii lagu weeraray xaruntooda martiini sanadkii labada kun iyo sagaalkii dhaawacaas oo uu markii dambe u geeriyooday agoon baa ilmihii ay noqdeen boqol doolar baa nala siin jiray oo aabbahood xaqiisii ah boqolkii doolar hadda muddo shan bilooda maba aanaan arag saasaan isaga noolna dadka nagaana iskala noolnahay wax kaloo nagu caawiyo ilmahaas oo wax taraano ma jiraan iskoolay dhigtaan dugsiyey dhigtaan anoo hooyadooda iska dhex joogo kolley waan iska noolna wixii ilaahayna siiyo ayaan cunaayoo ilaahay baa ugu talagalay qof walba noloshiisa meesha ka siin lahaa aamino oo ku hadlaysay magaca xaasaska iyo agoonta naafada ayaa maadaama munaasabadda ciidulfidriga ay nagu soo socoto ka codsatay dadka soomaaliyeed iyo samafalayaasha inay caawiyaan waxaan codsanaynaa maadaama bishii barakaysneed ee ramadaan lagu jiro waxaan u baahannahay daryeel gaara ciid baan u baahannahay agoonleey baan nahay naafadii baa joogta waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed sida dowladda oo kale hay-adaheeda oo kale inay naga caawiyaan waxaasoo dhan baan u baahannahay
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii erayska v o eda oo aan ku soo qaadannay maanta xaaladda naafada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed intaan barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaano allah